hadday ijaaradu ama faras mucayan oo halkaa taynula kaasaan kaa kireeyey oo lagu heshiiyo wax kaloo laga doonayaa ma jiraan aan ahayn inuu ninkii gacanta usoo geliyo inuu ninkii gacanta usoo geliyo takliyada hadda waxaa loo jeedaa waa inuu makansiiyo intifaaciisi ilan qabdiga shayga waxaynu ku soo marray xaggaa beyc baynu ku soo marroo shayga manquulkaana dee waa laysu dhiibaya shaygii maguurtada ahabaa takhliye loogu samaynayey m waxaa loo jeeda tamkiin iyo gacan ugelin oo intuu soo kaxayo markaa uu gacanta ugeliyo oo markaa isaga inuu markaa kan saaro iyo inuu kala dejiyo iyo inuu hoggaanka u qabto midnaba laga dooni maayo ee markay ijaaratudimo tahayna qaadid buu ninkani ka kiranya ninkan uu meeshaa ku geeyo markay ijaaratulcayn tahayna dee shaygan uman kaa kireeyo weeye wa tanfasikhu way fasakhmaysaa ijaaratulcayni ijaaratulcaynki bitalafi daabati bay ku fasakhantaa wayahbutu lkhiyaaru khiyaarna bicaybiha ceybteeda buu ku sugnaa walaa khiyaara fii ijaarati dima ijaaratu dima iyadu khiyaar iyo doormaye bela yalzamhu waxaa ku waajibay alibdaalu bedelid waacaamu raashinkii almaxmuulo ee la siday liyukala si loo cuno yubdalu waa la bedelayaa idaa ukila marka la cuno fil adhari adhar haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ijaaradii way fasakhantaa markay weliba ijaaratulcayn ay tahay ee masalan la yidhi daabada mucayanka ayaan kaa kiraya qofka la yidhaahdo ijaaradaha ijaaratulcaynkaha shayga mucayankaa ku aroortay way fasakhantaa maxaa fasakma weliba muddada mustaqbalkaaba fasakhantay muddada maadiyadii ma fasakhanto muddada soo socota ayunbay fasakmaysaa muddaa tagtay ma fasakhanto bitalafi daabati daabadii la kiraystay hadday dhimato way fasakhmaysaa la soo bedeli maayo la odhan maayo faraskii hadduu dhintay mid kale keena la odhan maayo maxaa yeelay shaygii caqdiga uu ku dhacay ee mucayankaa ayaa meeshii ka baxay mar hadduu meeshii ka baxay waxaa la eegayaa uun haddii maalma la kiraystay haddii meel loo kiraystay bal inta tagtuun baa la eegayaa haddii ay hidilaa berberaad loo kiraystay waxaa la odhan halkay maraysaa halkaasay maraysaa oo bal bal isu eega intay socotay iyo inta hadhay bal hadday intay isu yihiin nisbadii baa la soo saaray ujradiina u qaybiyun baa la leeyaho intaa yani ayuu ninkii kireeyey yeelanaya intii kalena kii kiraystay baa loo celinaya wayahbutu lkhiyaaru bicaybiha khiyaarna wuu ku sugmaa hadday ceebowdo ceebtaana waxaa looga jeedaa ceeb dee manfacadii raadaynaysa masalan dee faras buu haayo berbere waa ku hoyan jiray waxaa la idhi waa bahal iskaba luudayo dee tobaneeyo cishuu sii soconayaaba mar haddii ay waxaa yeelatay oo ceebtaasi ay ka soo baxday waxaa ceebtaasina wax hadda ku yimi oo kana jaahilahaa ay tahay khiyaar buu yeelanaya hadduu doonana dee tobankiisa cishaha iskaga gaadho a iska dulfuushanaad hadduu doono caqdigii inu fasakdaa buu leeyahy khiyaarku waa noocaa walaa khiyaara fii ijaarati dimma hadday ijaaradu ijaaratu dimmo tahay khiyaar ma leh hadday ceebowdo masalan daaba ayaan kaa kireeyoon halkaa kuu gaadhsiinayaa buuri dee tii baa waki soo dhutisay ma fasakmayse e khiyaarna qofki yeelan maayo e waa soo bedel belel yalzamhu libdaalu waxa waajib ku ah bedelid maxaa yeele shaygii ayaa dee dumadda ayuu qofka ayuu yahay isagoo ceeb ka madhan shaygan markaasina ceeb ka madhnaan waa haddii uu ku raalli noqon waayo markaa dimadii baa loo noqonaya mid kalun baa laga rabaa bal yalzamhu libdaalu halkan wuxuu sheekhu uhi wadacaamu maxmuulu cuntadii iyo raashinkii la qaaday liyukala si loo cuno oo sahay looga sii dhigto yubdalu waa la bedelayaa idaa ukila fil adhari haddii la cuno macnaha wuxuu halkaa uga jeedaa masalan waxbaa masalan daabad baa la kala kiraystay kaba soo qaad waaba ijaaratudim oo ninkii lahaana hoggaan ku hayaa waxoogay tobaneeyo galaan amaba kaba soo qaad labaataneeyo galaan oo meeshan dhexda lagu sii cunayey ayaa isaguna saaran dee haddii uu dhammaado oo masalan la dhammeeyo waxaa laga maarmaanaya in la soo bedelo oo mid kale la soo saaro oo maxay tahay ujeeddada loo soo bedelayaa dee waxaa loo soo bedelayaa waxa weeye ninkan waxa kiradan lagu siiyey raashinkan kale oo macaashaydani ku jirta inuu halkaa gaadhsiiyo markaa kani dhammaaye mid kale ha la soo geliyo bimacnaa dee wax qasabana maaha haddii masalan qofkii uu doono inuu soo bedesho kii xaqlaahaayo shaygan kareeye ma odhan karo waar iga daadee igadaa ma odhan karaye waxa weeye bacdimaaba uu kana kirada uu ku jiray oo dabeedna uu dhexdii ku dhammaaday waa la soo bedelaya weeye oo waxa uu ka dhigan yahay waxyaali kale la siday masalan nin baaba masalan hadda gaari ka kiraysata waxaad tidhi waxoogaygaa ii qaad raashinkaa waxaa ku heshiisteen inuu inuu kuu qaado boqol gadbadood boqolkii gadbadood unbaa halkan tobanka dhexe kaga sii iibisay dee xaq baad u leedahay markaa inaad tiri waar toban bundadoodoo ka aan saaraya bacdima baan halkan toban ku iibiyey dee waxaan saaranaya waxoogay kale ayaan sii saarayaa meeshii inaad tidhaahda xaq baad u leedahay haddii markaa ay kaa dhimatona waad bedelan kartaa haddii laga xadana ayana waad bedelan kartaa markaa raashinkaa la siday ee loogu talagalay waddada in lagu sii cuno waa la bedelaya haddii lagu cuno waa la bedelaya fil akhra markaa waxyaalaha maxmuulaadkee kale la mid noqonaysa qowlka taaniga aad aragta hortii wuxuu leeyahay waxba la bedeli maayo maxaa caadada zaadku waa inaan waxba la bedelin masalan waxay leeyihiin markan weliba khilaafku ka jiraa waa haddii meelahaa lasii socdo ee lasii marayo waa haddii sahay weliba laga helayo oo sicirkeedii caadigaha laga helay wey haddaan la helaynin ee waxaa la cunayay kollayba loo bahayay da khilaafo kuma jireen waa in lasoo saaro dee la iska sii cunaa bay noqonaysaa khilaafo kuma jiro idaa ukilaba inu leh haddii uu dhinto ama la xado iyada jasman waa lasoo bedelayaa oo masalan ilaa waxay ka sii hadlayaan culimmadu subki iyo sheekha laydha waxay ka hadleen haddii masalan ninkana daabadiisii laga kiraystay waxoogaygaa gadbadda iyo tobankaa lasii cunayey ee zaadkaana waa la saaray dabeedna tobanka galana waxaa loogu talagashanaa ilay dee inay ilaa sagaal dhammaadaan dhexda kusii dhammaadaan kollay dee meeshan culays bay ku kordhinaysaaye ninkuun baa yidhaahay meelaha wax ka siiyo habeenba reerun baa loo oydo dabeedna cunto kalun baa la iska helo sagaalkii waxba waa ka didmi waaye xaq ma u leeyahy ninkii kale inuu dha war intii dee ah heshiiska ahayd in la cuno dee iga dejiyo iga nusqaamiyo sidha ama adigu tunka saara ama meel kala gee mise mise way iska saarnaanaysaa yani wadaadadu meel walba way u bambaxeenoo si aan dadkaasi isu qabsanin meel walba way fadheeno way qodeeno way ka daba tegeen waxaa ku jira marka culimada qaar waxay leeyiin wuu leeyihi lahu lxaq inuu yidhahdo war iga nusqaamiyo dee sagaalkan galaan in dhexda lagu sii cunaa bay hayde idul saarnaan maayo una dee igala deg iyo waar maye waxba kuma jiraan ha iska saarnaadaanba labadaba way yidhahdeen culimadu markaa masalada uu ka hadlaya wadacamulmaxmuulu waa caynkaa liyukala si loo cuno yubdelu waa la bedeli idaa ukila marka la cuno waa la soo bedeli filadhari haddaba waa la soo bedeli baynu nidhe haddii lasoo bedeli waayo xataa waxay leeyihin markii le ha lasoo bedelo walow yaan baahiiba jirin oo meeshaa saadlaan dee meeshiibaa saacadabaha uga hadhanaadaan ay ku socdeen oo sahayba yaanay doonin waa in lasoo bedelaa haddaba haddii la bedeli waayo ujiradii mushqaadii ninkii wax ma ka go-ayaan oo ma la odhanayo war dee maca tobankani waa ku jireen tobankani meeshii ka hadha e dee bal aan u qaybinay ujiradii iyo bal hadda tobankaa galan waxay helayeen aynu u qaybinoo dabeedna waxbaa lagaa goynayaa meeshi ma soo gelaysaa may ma soo gelaysa bay yidhahdeen ninkan xaggiisa dee wax gabood fadhi isaga kamuu imanin wallahu aclam ka gaarsiin mayno faslun fi bayaani الزamn اladي tuqadar اlmanfacaة bih wa bayaanu man yastawfiiha waxaa sheekhu u guntay caddaynta waktiga manfacada lagu qadarayo zamanka manfacada lagu qadarayo iyo cidda oobsanaysa manfacada la kala kiraystay yasixu waa ansaxayaa caqdulijaarati kirada caqdigeedii muddatan muddo ayuu ku ansaxayaa tabqaa fiihaa ay baaqi noqoto alcaynu shaygaa la kala kiraysanaya haaliba sida badan wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahy laa yuzaadu calaa sanatin hal sano laga kordhin maayo wa fii qowlina halaaiina soddon sano laga kordhin maayo ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay waxaa ansaxayaa caqdiga iyo heshiiska iyo gunudka ijaarada iyo kiradu wuxuu ku ansaxaa buu leeyahay muddo la yaqaano oo ay baaqi noqonayso oo ay joogayso shaygan cayntan la kala kiraysanayaa muddo ay joogi karto sida badan ee u qaalibka ah muddadaas ayuunbaa la kala kiraysanayaa macnaha qaalib ahaan yacni in la odhan karo shaygana macayntani wuu gaadhayaa laakiin masalan shay aan da-diisuba toban sano ka badnayn haddii afartan sannadood la kala kiraysto dee ma ansaxayso ee waxay ku ansaxaysaa in muddo tabaqaa fiiha ay baaqi ahaan alcaynu cayntan la kala kiraysanaya haaliban sida badan yacni muddo ay baaqi ahaan karto ayay ku ansaxaysaa maxaa yeelay waxa markaa suurtagal ah dee in la oofsado manfacadii wax muddo ahna halkaasi kuma qadarna oo dee xagga waxaan qur'aanka iyo sunnaha toona muddada intaa leegunba wax la kala kiraysan karaa lagama kordhin karo taxdiid noocaas iyo tawqiifna kama iman markaa muddadaa ay cayntu baaqi ahaanaysa unbaa la kala kiraysanayaa muddadaa lafdeeda waxaa loola noqonayaa un dadka ehlu khibraha ah ee aqoonta u leh ayuunbaa loola noqonayaayo waxaa la kala kiraysanaya unbaa la eegayaa la leeyahay dadkii aqoonta u lahaa war waxaasi inteebuu shaqayn karaa ama uu joogi karaa muddada intaa le intaa markaa in laga badiyo lama ogola qowl baa wuxuu leeyahay wa fii qowlin laa yuzaadu calaa sanatin sanad lagama kordhinayo oo mar haddii wax la kala kiraysanaya waa inaan sanad la dhaafinin maxaa yeelay baahidii dee sanadkaa way ku hadhi kartaa qofkani uu qabay haddii la doono haba kororsada haddana laakiin baahidii shaygan uu qabay sanadkaa waa ku hadhi kartaa qowl baa wuxuu leeyahy calaa talaatiina maya soddon sannadood ayaan laga kordhinaynin maxaa yeelay cumrulghaalibka dadku sida cumrigooda u badan yahy waa lixdan markaa soddonkuna waa niskeed waa nisulcumri alghaalib marka waa inaan intaa laga kordhin buu leeyahy walilmuktari ninka kiraystay waxaa u sugnaaday istiifaau lmanfacati shaygan dheeftan inuu oofsado binafsihi isaga nafahantiisa wa bigayrihi cid aan isaga ahayn inuu ka oofsadana way bannaan tahay fa yurkibu wuu fuushin markaa wa yusakinu wuxuu dejin midlahu mid isaga la mida walaa yusakinu dejin maayo xadaadan kaa isagu biratumaha ah wa qasaaran iyo kaa maryaha bafteeye ee garaaca midna gelin maayo manfacada yacni lagu mutay caqdiga ijaaradu waxay ku taagan tahay dhowr wax ama dhowr shay ayaa manfacada oofsashadeedu ay ku taagan tahay mustawfi bimacnaa waa qofkii oofsanayey mustawfaa minhu oo ah kii laga oofsanayey mustawfaa bihi shaygii lagu oofsanayey iyo mustawfaa fiihi shaygii dhexdiisa lagu oofsanayey manfacadii waa intaasoo shay markaa sheekhu wuxuu inooga hadlayaa kii ugu horreeyey oo mustawfigii ah kii oofsanayey manfacadan ayuu inooga hadlayaa markaa wuxuu yidhi sheekhu ninkan mustawfigaa ama mugtarka ah ee kiraystay ee manfacadan la kala kiraystay oobsanaya waxa u bannaan istiifaau lmanfacati binafsihi wa bigayrihi inuu manfacadii isagu oobsado wixii uu kiraystay anfaacigiisii isagu inuu oobsado waxa kaluu leeyahay inuu kayrkii ku oobsado oo hadduu masalan isagii wixii tahli kari waayo ilan laga celin maayo caqdigii ijaaradu waa caqdi laazimu darafayna mar haddii uu dhaco ka noqod ma jiro markaa qofkii ama waa inuu oobsadaa ama isagu waa inuu qof kale uu meeshii keenaa walow xataa kiraba ha ku keenee iska siinayo ama caariyeysiinba ha ku keeno ila way u bannaanayd inuu wixii uu kiraystay inuu cid kale ka sii kireeyaa laakiin qof aamina unbaa la shardiyaa taa lafdeedu waxa weeye marka uu cid kale ku oofsan kara waa haddaanu shardi ka oolin shardi haddaanu ka oolin weeye hadduu shardi ka yaallu marka horeba yidhi manfacada horeba shardi ka yaallu yidhi manfacada adiga ayuun baan ku ogolay gurigaa adiga un baan ku ogolay gaadhigaa adiga ayuun baan ku ogolahay keeni karo maadaamaaba shardigaa iska yaalay uu ku oofsanaya cid ma cid kasta ayuu u bannaan yahay inuu ku wareejiyo oo uu ku oofsado mise waa cid un taa wuxuu leeyahy markaa furkibu wuxuu fuushiin masalan daabo ayuu fuulid u kiraystay isagii baa oofsan kari waaye fuuli kari waayey wuxuu fuushin milahu mid isaga la mida xagga dherer ahaan xagga buurnaan ahaan xagga gaabnaana qof isaga un la mid ah ama ka hooseeya ayuunbuu fuushiinayaa fa yurkibu milahuda way u taallaa wa yusakinu milahu haddii masalan guri la gelayay uu ahaa wuxuu gelinuun mid la mid ah mid la mida ayuunbuu gelinayaa walaa yusakinu xadaadan walaa qasaaran halkaa wuxuu leeyahay masalan ninkani wuxuu iska ahaa nin isagu bacadlaaho ama dukaan yar buu haystayo wax gurigaa dhibaato ee uga imanayay ma jirin oo dee dhar iyo bagaash yaritoona guryaha waxba ma yeelaan hadduu isagoo noocaasa lagaga kireeyey dee ma dejinayo xadaadan nin isagu tumaal ah oo wixiisuba bir iyo kamaanuun garaacaya oo sibidhkuba uu laba cisho ku burburayo ama masalan dee mid faarad wato oo faaradda lafdeedu gariirkeedaasi aqalkaba way kala daadinaysaa kaa waa inaan usoo gelinin wa qasaaran walaa qasaaranna isna waa inaan usoo gelin qasaarkuna waa kuwa marada rinjiyeynayay ee baryaha hore maryaha rinjiga iyo sibaaqa gelinayey iyaga laftoodu dee maryaha garaaciyo show waxbay ku samaynayeen markaa kaana waa inaan usoo gelay adigu waxaa looga jeedaa uun waa inaanu cid uga dhibaato badan gurigii soo gelininu cid ama la mida ama dhib ahaan ka sii hoosaysa un waa inuu geliya ile darar la dooni maayo ninkan nin loo keene waayahay kaasi wuxuu ahaa mustawfi waa kii oofsanayey wamaa shayga wamaa ka yustawfaa minhu laga oofsanaya xaggiisa manfacada wamaa kii yustawfaa laga oofsan minhu xaggiisa manfacada dalika mihaalka daarin iyo wadaabatin mucayanatinba weeyaane laa yubdalu lama bedelayo wamaa kii yustawfaa bihi lagu oofsanayena wadaalika mihaalka thawbin iyo wasabiyinba weeyaan sabigaasoo cuyina loo cayinay ama kaasoo madkuurka aan soo sheegno oo cuyina lilkhiyaadati tolid iyo walirtidaaci nuugid loo cayinay yajuusu waxa banaan ibdaaluhu in la bedelo ayaa banaan fila saxi haddaynu qabanno halkana wuxuu sheekhu inooga tilmaamayaa kii labaad oo maxay ah mustawfaa minhu waa kii laga obsanayey manfacada kaasi mustawfi waa kii obsanayey kana waa mustawfaa minhu waa kii laga obsanayey wuxuu leeyahay sheekhu shayga manfacadan la kala karaystay laga obsanayo masalan waa daar oo kale dee daartu waa tii manfacada laga obsanaye la gelayey iyo wadaabatin mucayanatin daaba mucayana ah daartu way iska mucayana iyadu laakiin mucayanadu waxay u taallaa daabada daaba la cayano la yidhi daabadan aan kaa kireeyey laa yubdalu lama bedelayo shaygaa in la bedelaa mar hadday mucayan oo ijaaratul-cayn ay noqotay lama bedelayo maxaa yeelay isaga iyo caqdigu ku dhacay shaygii mabiicda ahee la kala iibsaday ayuunbuu ka dhigayo iga bedel mabiicda dee may jirin ijaaradii way ku fasakmaysay markaa hadduu shaygii dhinto ceebna waa loogu celinayey hadduu shaygu dhintona ijaaradii way ku fasakmaysay hadduu ceeboobana waa lagu celinayey markaa shaygaa mustawfaa minhugaa lama bedelayo isaga ee mucayanka ah kii saddexaad mustawfaa bihi baa yimid wixii lagu oofsanayay manfacada wamaa yustawfaa bihi kii lagu oofsanayay buhi haddaba manfacada ee manfacadan lagu gudanayey ka toobin waaba maro wasabiyin waaba ilmo yar oo cuyina ka hore markay marada tahay lilkhiyaadati tolid yacni maro loo keenay in la tolo oo dabeetana kiradii intaa lagu kala qaatay wasabiyin cuyina lilirtidaac gabadh baa masalan muddo la kiraystay inay ilmaha naaska nuujiso ilmaa yala ilmahaasaad naaska nuujinaysaa baa la yidhi bil ninkii waxoogay lacagabaa la siiyo maradaasaa tolaysaa baa la yidhi muxuu markaa noqonayaa maradaa iyo sabigaasi waa mustawfaabihi waa shaygii manfacada lagu oobsanayey shaygii manfacada lagu oobsanayey weeyaan ka horena kii manfacada laga oobsanayey buu ahaa kana waa kii manfacada lagu oobsanayey weeyaan mar hadday sidaa tahay oo maro kira loo soo kiraystay in la tolo iyo sabi in la nuujiyo loo soo kiraystay se gabadh baa lasoo kiraysa waa la ilmahaa nuuji dawaarlaa lasoo kiraysa waa la maradaa tol ka yajuusu ibdaaluhu wuu bannaan yahay in la bedelo mid lamid ee lagu bedelo fi asaxi haddaan qabanno walow kan markaas yaanu kaba raali noqonine oo masalan dee haddii ilmihii hore iskaba roonaado dee waa lagu soo bedeli karaa mid kale markaa haddii gabadhii oo naaskeedi weli iska sii irmaan yahay dee ilmihii uu markaa isagii kaba kaaftoomo cuntadii wax ku kaaftoomo waa lasoo bedeli karaa mid kale waa la lakin waa inuu mid la mida yahay haddii mid ilkaysay oo dee dhibaataba gabadhii u keenaya lagu soo bedelo yani ma banaana kan kale lafdeeda marada hadday tulo lafdooda ayaa kala irbadaahe dee waa in wax irbadii hore ay toli karta waa inuu yahoon kii hore ka maxaa yeelay dee kan isaga la caqdigii kan kumuu dhicin ee waa dariiqii lagu oofsanayey un asax bayna thaniga wuxuu leeyahy lama ogolo sida mustawfaa minhugaba aan loo bedeli karin ayaan mustawfaa bihigana loo bedeli karaynin waxaanu haddaba sheekhu inooga hadlin mustawfaa fiihi mustawfaa fiihi kii dhexdiisa lagu oofsanayey midi waa mustawfi oo waa kii oofsanayey midna waa mustawfaa bihi oo waa kii lagu oofsanayey midna waxa weeye mustawfaa minhu iyo mustawfaa bihi kii laga oofsanayey kii lagu oofsanayey mustawfaa fiihina waxa weeye waa dariiqiyo waddadii lagu gudanayey masalan daabo oo kale ayaa waxaa loo kiraystay in dariiqaa berbere lagu maro oo masalan isaga uu sii fulo dariiqa halkaa uu maro dee ninkii masalan fulaya mustawfi buu noqonaya daabadaasina mustawfaa minhu bay noqonaysaa fulidda ninkaasi uu fulaya mustawfaa mustawfaa bihi buu noqonaya dariiqaa lasii maraya mustawfaa bihigii buu noqonaya waa kii lagu gudanayay de haddii kaaba laga daayo kaaba orama la mariyo waa iska bannaan yahay markaasu waa la bedeli kara kaana wayadulmuktari ninkan kiraystay gacantiisu cala daabati iyo wathawbi uu ku hayaa gacantiisu yaddu amaanatin weeye muddat alijaarati wakadaa bacdahana waa kula mil asaxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ninkan kiraystay gacantiisu uu ku haya gacanku haynta gacanku hayntana uu shaygii ku hayo wayadulmuktari cala daabati wathawb maradii iyo daabadii masalan dee uu kiraystay ama loo soo kireeyey gacanku hayntaa uu ninka kiraystay gacanta ku hayo daabadaa iyo maradaa yaddu amaanati waa yaddu ammaano gacantiisi waa gacan ammaano muddat alijaara intaa ijaaradu ay socoto oo wixii ku dhintay gaboodfal la-aan ma magdhabayo gacanku hayntaa kuma magdhabayo wixii aan gaboodfal uga imanin haddii isagu ku gaboodfalo de waa magdhabayaan maxaa yeelay dee ninkan xaqiisa ma oofsan kara ilaa gacanta uu ku hayo mooyaane haddii markaa la dha gacantaadaasiba dee waa damaan dee markaa ma oofsanayo wixii haddii la yidha waayadu damaan dee waraaba hadduu dilo waxa weeye waa lagaa rabaa hadday yadu ammaano tahayna haddii aad adigu dayacduunbaa wixii lagu yeelan haddaana dayacin waxba lagaaga yeelan maayo wakadaa bacdaha fi lasaxi asax haddaan qabano dabadeedna waa muddatan ijaara baynu intay ijaaradu socoto khilaaf la-aan ayada la yskuma hayo weeyeedo ammaan wakadaa bacdaha dabadeed intay muddadii dhammaatay dabadeedna waxa weeyeedo ammaano fil asaxi haddaan qabano laakiin waxaa lagama maarmaanaya inaanu isticmaalin markay muddadii dhammaato waa inu iska joojiyaa haddii uu shaygii markay muddadii ka dhammaatay uu iska joojiyey una sii taallay ilaa ninkani inuu qarash ka bixiyo iyo inuu shaygii uu kiraystay celiyo laguma lahaa oo qarashka uu ka bixinayo celinteeda isaga laguma lahaa markaa shaygiibuu iska sii hayay mana isticmaalayo uu kiraystay shaygii baa wax ku yimaadeen taana damaankeeda laguma lahaa tani wuxuu leeyahay du damaan weeyaan buu leeyahay walow rabada hadduu xidho daabatan ayuu xidhay igtaraahaa lixamlin qaadid uu usoo kiraysa wax ku qaadi oo rukuubina ma fuulin walam yantafic bihaa kumana intifaacin lam yadman mama lam yudman lama magdhabayo ilaa idan hadama calayhaa inuu markuu ku dumo mooyaane istiblun xeradii daabooyinkaasi fii waqtin wakti hadday ku dunto low intafaca bihaa hadduu ku intifaaci lahaa lam yusibha alhadmu dumitaankaasi aanu asiibeen waxau sheekhu leeyahay masalan nin baa daabad ayuu soo kiday masala kaba soo qaado dhulkaa beeralayda dibi buu inuu beer ku qoto ayuu usoo kiraysta ama wax inuu ku qaato ama inuu lixamlin aw rakuubin aw xarsin badhe ama inuu kusoo dhaansado ama inuu beer ku qoto tii caynkaas ahayd buu meel iskaga xidhay meel ayuu iskaga xidhay manuu intifaacin sidii bay ku dhimatay dabeed ma magdhabayo buu leeyahy qiimaheedii mar haddaan isaga wax gabood fare aanay uga imanin maxaa yeelay gacantiisa ammaan ayay ku jirtay ama muddadii ha dhimatay ama dabadeed ha dhimatay wuxuu laakiin ka soo reebay ui ilaa idan hadama calayha istiblun inuu ku dumo stibli waxay odhan jireen culimadu daash fardood waa macnaa xeradaa fardaha la yidhaha ama daabooyinka xeradaa la geliyo ayaa la yidhaahdaa waa kelimad cajamiya oo la carabiyeeyey inay waliba farisitay bay u dhowda waxaa ku dumay xeradii daabooyinka waana fii waktin walow low intafaca bihaa lam yusibha alhadmi xilligaa ay ku duntayna waxa weeye xilli haddii uu kala bixi lahaa oo shaqadu usoo kiraystay uu qabadsiin lahaa aan hadmigaas iyo ku dhiciddaasi aanay ku dhacdeen markaa mooyaan markaa uu magdhabaya masalan wuxuu uga jeedaa dee wuxuu usoo kiraystay inuu kusoo dhaansado ama wuxuu usoo kiraystay inuu beer ku qoto beerahana waxaa la qotaa kaba soo qodobhaa lagu qodaa sideedda ka soo bilow ilaa labiiyo tobanka badhe ama toddobada ilaa labiiyo tobanka ayaa loo qotaa ama lagu soo dhaansadaa waxba kuma soo dhaansanine halkii xeradoodii buu iskaga xidhay ama dee dhismo iyo wax loo sameeyey buu ku xidhay dabeedna xilligii lagu shaqayn jiray ama sagaalkii ee laga saari jiray bahluba ay ka maqnaan jireen shaqada ay ku jiri jireen ayaa dabeedna gidaarkii ku duway markaa wuu magdhabayaa baa la leeyahay maxaa yeelay dhimashadani dee waxay ku timi xidhidda uu xilligaa meesha ku xidhay hadduu kala bixi lahay uu ku shaqayn lahayna waa siduu usoo kaxayste waxaan kuma dhaceen bacdanaba isagii shaqada usoo kaxaystay uu gelin waayo halkaa ku xidhay isagaa gabadhfal sameeyo o magdhowgeeda ayaa lagu leeyay laakiin haddii masalan habeen oo kale ay ku dumi lahayd waxba ninkaa yani qowlkaa lafdiisu ka soo qaadi maayo hadday habeennimo ku dunto nocale de habeen meelna ugumay maqnaateen walow talifa hadduu dhinto almaalu baa fii yaddi ajiirin nin ajiira oo kiraystay ayuu gacantiisa ku dhintay bilaa tacaddi ka thoobinba wayustuujira waa maro loo soo kiraystay likhiyaadatihi tolidiisa aw sabkihi ama inuu rinjeeyo lam yadman ma magdhabayo in lam yanfarid haddaanu la keliyoobin bilyadi gacanta bianqacada waa inuu fadhiisto almustaajiru kii soo kiraystay ayaa macahu la jirkiisa fadhiistay aw maa xadarahu manzilahu gurigiisii ayuu keenay wakadaa waxaa lamid a in infaraada hadduu keliyoobayna waa lamid fii adhari اlaqwaali haddaynu qabanno qowlyaalka ka ugu xooga badan wthaaliثu qowlka saddexaad yadman wuu magdhabaya almushtar almushtariku mushtarig baa magdhabaya wa huwa mushtarigna man iltazama waa qofka islaazimiyey camalan fii dimatihi lalmunfaridu munfarid ma magdhabayo wa huwa munfaridna man waa qofka ajara kireeyey nafsahu nafsi muddatan mucayanatan licamalin u kireeyey waxau sheekhu leeyahay hadduu maalkii ku dhinto fii yaddi ajiirin nin ajiira oo masalan lasoo kiraystay ayuu gacantii ku dhintay bilaa tacadin waa isagoon wax gabood falana ku samaynin wana qabla alcamal ama waa bacda alcamal waa maxay waxaa dhintay ka thawbin ustihi ninkani dawaar luu haayo waxaa l maraa loo soo kiraystay inuu talo maradii un baa bela ku dhacdo dab iyo wuxuun baa ku dhacay maradii halkaasay ku dhimatay isagaana gacanta ku haya aw sabqihi ama maro inuu rinjiyeeyo loogu soo kiraystay ayaa meeshii ku dhimatay lam yadman ma magdhabayo buu leeyay maradaa ma magdhabayo waa goorma in lam yanfarid bilyaddi haddaanu gacanku haynteeda la keliyoobin maradaa gacanku haynteeda haddaanu la keliyoobin ma magdhabayo oo sidan ula keliyoobin bian qacada almustaajiru macahu kii soo kiraystay ee yidhi kaalay maradan ii tole marada lahaa baaba la fadhiyey markaan dabki iyo eefada ku dhacday aw axdarahu manzila ama gurigii buu keenayoo yaanu laba fadhiinba gurigii buu keenay uu yidhi waa taase tol mar haddii ay sidaa tahay oo ninkan ajiirkee lasoo kiraystay aanu gacanku haynteedii la keliyoobin ee uu ninkii mustaajirkee soo kiraystay uu la fadhiyey ama uu gurigiisii keenay oo dabeetana aafadaasi ay ku dhacday lam yadman ma magdhabayo in lam yanfarid bilyadi bian qacada almustaajiru macahu ow axdarahu manzilahu ama gurigiisa u keeno wakadaa in infarada waxa ayana la midee buu uhi gacanku haynta hadduu la keliyoobay la keliyowgaas laba keli infiraad baa jira infiraad inoo soo socda la keliyow iyo la keliyow halkan uu kaga hadlayo in infaradadani waxa weeye hadduu la keliyoobo taa hore aanay jirin oo aanu mustaajirna la fadhiyin gurigiisiina aanu keenin ba hadda tan looga jeedaa oo masaladaa hore ayay cagsigeeda tahay bian qacda muslima ow maco wakadaa in infarada hadduu la keliyoobayna waa kula mid oo waa maxay aanu ninkii lana fadhiyin gurigiisiina aanu keenin u meel masalan kale u qaaday ma magdhabayo markaa fii adhar ilaqwaali haddaynu qabanno aqwaasha masalada ku sugan ka ugu ra adharsan ee ugu xooga badan waay kaasi waa kaa wathaaliث waa haddabayna yidhi waxaa jirta horena malaa meel iyo laba waxaynu usoo marnay mooyaane xagga dambana dhowr bay noogu iman doonee marka masalada ay laba qowl iyo saddex iyo ay wax ku jiraan saddex qowl markay ku jiraan ayuu mid soo qaadaa mid kaa mid baa ka hoos jira oo kaa ka hor jeeda kaa ka hor jeeda intu iska dhaafoon bu uhi wathaaliu marka waxaad garanaysaa kaa uu sheegay hore ee kowgaahi inuu jiro mid ka hor jeeday wixiisa wathaaliu markaasay soo baxaysaa markaa fii adhar ilaqwaali qowlka labaad wuxuu leeyahay wuu magdhabayaa wuu magdhabayaa sidii ninkii baayacadda u qaaday oo kale maxay leeyahy manfacati nafsihi buu qaaday whaaliu qowlka saddexaad qowlka saddexaad baa haddaba kala qaaday wuxuu kala qaadayaa ajiirkaasuu laba u kala qaadaya ajiir mushtariga iyo ajiir munfarida haddaba bal ajiir mushtaragah iyo ajiir munfarida kala fahm ajiirka mushtaraga waxaa la yidhaahdaa waa qofka isagu u fadhiistay meel shaqo masalan dumadiisa laazimiye camal masalan halkaasuu dawaar la fadhiyaayo isagu dawaarkaasunbuu fadhiyaa ama waa nin halkaasun maryaha rinjiyeeyo halkaasuu fadhiyaa ka waxaa la yidhahdaa mushtarag macnaha dadkao dhan buu ka dhaxeeya mid waliba waxbuu u keenayaa maradii buu keenayaa mushtarig baa la yidhaha kaa dadkao dhan baa bimacnaa shuraaka ku ah midna munfarid baa la yidhaahdaayo waa ninkaa uu nin soo kiraystu soo kaxaystay ee la yidhi tobanka cisho ii shaqee ama maalinta ii shaqee ee aan cid kale u shaqayn karin ninkaasun ku mashquulsanna munfarid baa la yidhaha ajiir munfarida kaa isagu halkaa iska fadhiya wax kastoo loo keenayaba dumadiisa isagoo halkaa camalka isu laazimiye cid kastoo u keenaysaba qabanaya waxaa la yidhaahdaa ajiir mushtariga kan isagu nin uu kiraysto shaqo u kiraysten wax kala qaban karina waxaa la yidhaahdaa ajiir munfarida markaa qowlka haalidkii wuxuu leeyahay ninkan shayga qaaday ee dabeetana uu shaygii ku dhintay isagoo gacanta ku hayaa hadduu mushtarig yahay wuu damaanayaa mushtarigna huwa man iltazama waa qofka islaazimiyey camalan fii dimatihi camal buu dimadiisa laazimiyey waa bimacnaa tolid dee masalan hadduu koox wuxu tolayo dadkaasaa mushtarikiin ku ah hadduu qof qura wuxu tolayo dee waxaa suurtagala inuu mid kalena maro u keeno isna uu ka qaado mushtarig weynu markaa dadkiibu ka wada dhaxeeya hadduu ninku kaa yahay wuu magdhabayaa lalmunfaridu ajiirka munfaridkii ma magdhabayo wa huwa kaasina man ajara nafsahu waa qofka nafdiisa kireeyey muddatan mucayanatan muddo mucayana licamalin shaqo u kireeyey cid kale ay leedahay nafdiisii ayuu ninkaa inuu ama wastaad u noqdo guriga uga soo shaqeeyo ama inuu masalan maryo usoo tolo ayuu nafdiisii uga kireeyaa bil sharci ahaan markaa ma uma bannaano qofkii inuu isu laazimiyo shaqadan oo kale cid kale muddada ah munfarid ayaa lagu magacaabay oo dee ninkan kiraystay baa manfacadiisii la keliyoobay muddada ah markaa munfaridka manaaficdiisu waxay gaar ku tahay ninkan kiraystay muddada ah laakiin kan kale isagu waa ninkaa u fadhiya oo cid kastoo wuxu keento dumadiisa wuxuu u keentaa dee looma diidayo walow dafaca hadduu dhiibo thawban buu ilaa qasaarin kaa wax maryaha caddeeyuu u dhiibay liyuqasiro si uu markaa ugu rinjeeyo aw khayaadin dawaan luu dhiibay liyakhiidaw si ugu tolo fafacala dabeedna sidii ayuu sameeyey walam yadkur ujratan wax mushqaayadana uma sheegin falaa ujrata la waxba kumala ninkaa waqiila waxaa lahu may waa ku leeyihi waqiila waxaa la dhahy in kaana macruufan bidalika alcamal haddii shaqadaa lagu yaqaani falahu waa leeyihi wailaa haddii kale falaa may waxba ma lahaa waqad yustaxsanu in wejkaa la wanaajistana waa la arkaa buuli nawowi waxau leeyahay sheekhu hadduu nin baa maro wuxuu dhibay ilaa kasaarin nin oo maryaha rinjeeyey ayuu dhiibay liyuqasirahu si uu rinjeeye wuxu waa rinjeye maradaa aw ilaa khayaadin liyakhiiahu ama nin oo dawaarlaa buuhi maradaa ii tol ama nin doobilaa buuhi maradaa bal haddamoy fafacala waa la galay u ninkan aragday dawaarkii waa dhameeyey waa maydhay walam yadkur ujratan wax mushqaayadana intaasaan ku siinaya ama intaa isii isna ma odhanin falaa ujrata lahu waxba male ninkaasi cala alasaxi lmansuus wa qowl jumhuur say ku socdeen maxaa yeelay ninkaasi de waxay wada war anigu maydhun baan kuhi maydhayna khayr allah ku siiy anu miyaan kuhi waxbaan ku siinayan wey waa halkaasoo masalan haddii markaa waxay leeyihin aad hudheel soo fadhiisato tira waarisi waxaan cuno dabeedna ku siiy ood iska baxdo dee shaqo kuguma le leannu adigu maad odhanin dee waa maad maad ciwadaya u jira adigu waxba maad sheegin qiil baa wuxuu leeyahay lahu war may ujratu maal buu yeelanayaa ujratu maal ayuu yeelanayaayo dee ninkan waa kan ka shaqaysiiyey bacdamaaba uu ka shaqaysiiyey meeshiina mushqayday aanay ku jirin dee shaqadiisii ha u celiyo dee shaqadii ma soo noqonayso maradii imanka in la wasakheeye mooye ninkan shaqayntiisii iyo camalkii uu qabtay dee laguma celin karo dee haddaan lagu celin karaynin markaa waa in dee bedelkeedii ujratu maala la siiyaabu isagu leey dhiil saddexaad baa yimi waqiila waxaa la dhahy in kaana macruufan bidalika alcamal war ninku shaqadaa haddii nin lagu yaqaanay uu ahaa masalan waaba doobiilo oo halkaasu markaa tashtiyadiisi iyo wixiisii iyo xarkihiisii iyo saabuuntiisii wixiisiiba halkaasi u yaallaan oo waa ninba soo shaqo tago u fadhiya uun macruufan bidalika alcamal hadduu yahay nin camalkaa lagu yaqaano falahu ujradii wuu leeyahay markaa weliba wuxuu yeelanayaa ujratu mathaal buu yeelanayaa ujradii waxaan leeyahay ujratu mathaal yeelama ujrada caadada beledkaasi ay ku dareertay ayuu yeelanayaa camalkaa walow ujratu mathal laba ka korodhe waa ilaa ninku macruufa kuma aha camalkan dee nin maryihiisii iska dhaqanayo oo intiisi un meesha u taalloo sinxi hayst ayaa tihi warba hadday igu darshaarkaana hadhow buu ku yidhi dee mushqaayad keen dee waxba ma laha buu leeyihi markaa qowlkeen leannu ninkani nin lagu yaqaanay dee ma aha wa ilaa haddaanu ninku nin shaqadaa la falaa u jira ma laha waqad yustaxsanu waxaana la arkaa buuhi in la wanaajisto wejigan nawawi baa wuxuu leeyahay wejigan in lagu tiriyo yani mid wanaagsan ayaa la arkaa dadka dhaqankooduna waa caynkan buul curfiga ayaa saa ku tusinaya dadkuna saasay ku anfina hazalina wuxu uhi qowlkana adhara izuddiinna wuxu isaga ayaa asaxa culimo fara badan sidaas ayay badahooda ku tegeen buu yidhi oo ay fatwadeen sida rawyaani sheekha la yidhahdo soo naqliyey walow tacadaa hadduu ku xadgudbo almusta'jiru kii musta'jirka ahaa ee kiraystay ayaa ku xadgudbay bian daraba waa inuu garaacay addaabata daabadii buu garaacay aw kabaxahaa ama koob wuxuu yani xakamii buu ku giijiyey fowqa alcaadad si caadada ka baxsan aw arkaba ama u cufushiyey ahqala minhu mid ka culus aw askana ama u xudajiyey gurigii xadaada aw qasaaran damina alcayna cayntaa wuu damaanaya waxa uu sheekhu leeyahay ninkii mustaajirkaa ee kiraystay ayaa tacadiyey oo xadgudbay muxuu ku xadgudbay bian daraba daabata fowqa alcaadati caadada wax ka baxsan buu garaaca dee masalan dhangad yar iyo waxbaa lala dhici jiray bir weyn buu u qaatay ama bur weyn buu u qaato ganacun buu kala galay sidii bay dabeedna ku dhimatay aw kabaxahaa akbaxa bimacnaa waxa weeye jadabaha bilijaam marka masalan xakamahan ku jira ayuu aada ugu giijiyo dee markaa qowlaladii baa jeexmay waxyeelaa soo gaadhay waana fowqalcaadati caadada si ka baxsan ama isagu nin yaroo naxiifababu haye iska fudude arkabahaa ahqala minhu isagu kontaneeye kiilobu haye mid boqolyo dheeraada u fuushiye aw askana xadaadan aw qasaaran ama isagoo iska bacadla ama dukaan yar iska haysta ayuu mid kaa markaa xadaadka ahee bira tumaha ayuu geliyo gurigii baa wada dilaacay aw kasaara ama kaa maryaha rinjeeye wuxuun tumaya ayuu garaacay damina alcayna cayntii wuu damaanayaayo macnaa damaankiisa ayay gelaysaa se ayay ku xadgudbay laakiin kan labaadee isticmaalay ayaa qaraarka damaanku ku sugnaanaya hadduu og yahay laakiin damaankiisa ayay isaga gashay wakadaa waxaa la mida low igtaraa hadduu kiraystayna waa kula mid lixamli miata ridlin radlin boqol rodal qaadidood oo min xindatin qabadiya fa xamala miata shaciirin boqol heeda ayuu saaray ow cakasa ama wuu cagsiye oo ama licasharati akfizatin toban qafiis ayuu kiraystay shaciirin oo min shaciirin fa xamala xindatan ayuu ku qaaday duuna cagsiyi taa cagsigeed maya waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaluu daamin noqonayaa wakadaa yasiiru daaminan ninkii wuxuu noqonayaa mid magdhaba ninkii kiraystay mid magdhabuu noqon low ijtaraa hadduu kiraysto masalan daaba ayaa lixamli miata ridli min xinda labaad boqol rodol oo qamadi ah ayuu ihi waan ku qaadaya fa xamala miata shaciirin wuxuu dabeedna saaray boqol heed ah ayuu saaray boqol rodoloo heed aw cakase ama sidaa wuu cagsiyeeyoo boqol rodol oo heeda buu kiraystay dabeedna wuxuu saaray boqol qamadi ayuu saaray halkiibaa dabeetana waxbaa kaga yimid damaankiisa ayay gashayoo wixii ku yimaada markaa waa dhakadiisa maxaa yeelay qamadidu waxay yidhahdeen way ka culus tahay markaa culayskeedu meel ayuu ku kulmaa shaciirtuna iyadana way ka fududahayoo way baahdaa markaa dararkooda iyo dhibaatadooda ayaa iskhilaafsan xaggaasay iska wedaaranayaan markaana waana laba shay oo kasta oo masalan xagga dee qiyaastanna isla imanaya xagga miiska xagga miisaankana ku kala badan iminka masalan gadbadda shaaha madow ah iyo gadbadda xadiidka ah isku in baa horta gadbaddii ka buuxinaysaa laakiin xaggii miisaankii bay ku kala tegayaan oona shaqo isku yeelanayn xaggii gadbadda afkeediina waa isku isku in baa soo gaadhsiinaysa laakiin xagga miisaankay ku tegaysa ku kala tegayaan laakiin xagga miiska iskuin un baa ka buuxinaysa miisaankay ku kala tegayaan sidaasaa markaa la diya laba shay oo kasta oo saa isu khilaafsan aw iktarhaa licasharati akfizatin akfiza waa qafiz qafiz waxa weeye waa aalatubeeg waa wax laox lagu miiso oo masalan labiyo toban saac buu qaadaa labiyo toban saac ayuu qaadaa baa qafiz la yidhaha akfizana jamaceedu noqonaya wuxuu usoo garaystay toban qafiis oo heed ah inuu ku qaado dabeetana toban xindo ah ayuu ku qaaday toban qamadi ah wuxuu noqonayaa markaa daamin daabada mid damaana ayuu noqonaya maxaa yeelay qamadidana ka fudud duuna cagsigi sidaa cagsigeeda iyada maya oo haddii masalan walow igtaraa hadduu kiraysto limiatin boqol masalan ayuu u kiraystay qamadi ah faxamala wuxuu ku qaaday mi'atan wa casharatan boqol iyo toban lazimahu waxaa ku waajibaya ujratu lmithli ujratu mathal ayaa liziyaadati intaa dheeraadkaa ugu waajibaya ee wain talifad hadday dhimato bidaalika kaa daminahaa waa magdhabayaa in lam yakun haddaanu ahayn saaxibuhaa ninkii lahaa macaha haddaanu la soconin fa in kaana hadduu yahay la jirkeeda damina wuxuu magdhabayaa qista ziyaadati dheeraadka qeybkeeda ayuu magdhabayaa wa fii qowlin qowlna wuxuu leeyahay nisfa alqiimati qiimaha niskii ayuu bixinaya waxau sheekhu leeyahay nin ayaa wuxuu kiraystay daabba ayuu kiraystay masalan dameer awr wixii la mida limiatin masalan boqol rodol oo qamadi ah ayuu ku-qaaditaankeeda u kiraystay intaas ayaa caqdigu ku dhacay oo laysku ogaa faxamala mi'atan wa cashara boqol iyo labaatan buu saaray caqdigiina wuxuu ku dhacay boqol lazimahu ujratu lmithli ziyaada intaa dheeraadka ujratu mithaalkeeda ayaa lagu yeelanayaa waxaa la odhanayaa uun tobankaa rodol maxaa lagu qaadaa waxaa lagu qaadaa boqol shilin boqolkaa shilin baa la odhanaya iska bixi iyadoo ay la socoto intii musamaahaydee dee boqolka loo magacaabay ujradii boqolka loo magacaabay iyo intaa ujratu mahalka ziyaadada u ah oo wada jira ayaa ninkii lagu yeelanaya maxaa yeelay isaga ayaa dee ku tacadiyey haddaba markuu ina leeyahay cashara wuxuu mihaalkaas inoogu ishaarayaa inaan waxa yar ee dheeraadkaa ee aan qiimo caynkaasa lahayn wax mushqaayada ma yeelanayo damaanna sababtiisa ma keenayo misaal ahaan waa hal kiilo iyo nuskiilo iyo wax yaroo noocaasa hadduu boqolkii kaga kordhiyo isaga kaasi wax ujraana ma keenayo damaanna ma keenayo ee waa wixii roon ee caado ahaan aan laysu saamixin haddaba wain talifat bidaalika buu yidhi neefkii ayaa ku dhintay show boqolkan ayuunbaa si qaadkeedu ahaayo nin kalihii uu garanayo uu ka gerayo tobankii markii loogu daray waabay kiciba keli weydo waa dhimatay bidaalika zaa'idkaasay ku dhimatay daminahaa wuu magdhabayaa markaa wuu magdhabayaayo damaana yaddin ayuu magdhabayaa waa goorma markuu magdhabayaa in lam yakun saaxibuhaa macahaa haddii aanu saaxiibkii lahaa daabadani aanu la soconin ayuu magdhabaya dhammaanteed maxaa yeelay wuxuu noqonayaa dee mid dhacay siyaadadaa uu ku qaatay ayuu nin dhac kula tegi noqonayaa wuxuu noqonayaa mid ku damaanay zaa'idkaa uu ku qaaday daraaddeed haddaba fa in kaana saaxibuhaa macahaa markan boqol iyo tobanka la saaray ninkii lahaana garhka ayuu hayaa damina wuxuu magdhabayaa uu ninkan musta'jirka ahi markaa ee kiraystay qiste ziyaadati ziyaadadaa qaybkeeda ayuunbuu magdhabayaa oo keliya waana damaana jinaaya weeye damaankana midna damaana yadin baa midna damaana jinaaya baa la yidhaahdaa oo midna dakhala fii damaanihi weeyana gacantiisa ayay damaan noqotay midna waa damaan xagga jinaayadan iyo waxyeeladan u geystay un kaga yimi oo waxaa intaa isagu jinaayadaa uu geystay mar hadduu ninkii lahaana la socday intaa siyaadada ah qaybka ay damaanka ka hesho ayuunbaa ninkan laga doonaya oo waxaa loo qaadayaa inay u wada dhimatay ziyaadadan iyo inta kaleba ziyaadada markaa wixii kaga soo hagaagaya magdhowga ayuunbaa ninkan lagu yeelanaya wa fii qowli nisfu lqiima nisf alqiima qowl baa wuxuu leeyahay damina nisfa alqiima wuxuu magdhabayaa qiimaha barhkii maxaa yeelay waxay ku dhimatay bimadmuunin wakayrihi shay madmuuna iyo shay aan la damaanaynin boqolkani dee madmuun ma ahaynoo waa shaygii laysu ogolaaday tobankanna waa waxa weeye waa madmuunoo wax la magdhabayo weeye markaama hadduu shay madmuun la magdhabayo shay aan la magdhabayn uu dhexdooda ku dhintay waa loo kala badhayaa un walow sallama haddaba hadduu dhiibo almi'ata waalcashara boqolkii iyo tobankiiba ilalmu'ajiri kii kiraynayay buu dhiibay faxamalaha dabeetana wuu saaray jaahilan isagoo ka jaahila damina almuktari ninkaa kiraystay baa magdhabay cala almadhabi haddaan qabanno ee walow wasana almu'ajiru hadduu miisaamo oo waxamalaha uu dabeedna saaro falaa ujrata liziyaadati ziyaadadaasi mushqaayad ma yeelanaysa walaa yadmanu magdhawina maayo in telifada hadday dhimato waxa uu sheekhu leeyahay boqolkii iyo tobankii aan sheegaynay ayaa ninkii kiraystay ayaa wuxuu u dhiibay walow sallama almi'ata waalcashar ila almu'ajir kii kiraynaya daabadda watay ayuu u dhiibay faxamalahaa kiina dabeed dushuu ugu tuuray jaahilan isagoo ka dheeraada intan dheeraadka tobankan rodol ee la socda isagoo ka dheeraada oo isle waa toba boqolkiia ku heshiiseenuun ama isaga ayaaba dee ku yidhi waa boqolkii daabadii baa ku dhimatay damina almuktari ninkii kiraystay ayaa magdhabaya cala madhabi haddaan qabanno isagoo nafaantiisa u dilay oo kale ayay la mid tahay markaa wuxuu magdhabayaana qisdiga ziyaadadu magdhabaya iyo maya nisfulqiima ayuu magdhabaya labadaba qowl labadii qowl ee inoo soo horreeyay ayuunbaa ku sugan wuxuu magdhabayo wala wasana almu'ajiru masalan ninkii ayaa kiraystay ayaa wixii halkan soo dhigay waa miisaamay dabeeta ninkii kiraynayey waxamala daabadiina dabeed saasuu ku saaray falaa ujrata liziyaadati ziyaadadaas ayada wax mushqaayado yeelanaysaa ma jirto maxaa yeelay ama ha u camdiyo ninkani markuu intuu miisaamay uu ku saarayo ama yuu camdiin ninkan kira kiraystay ama ha ogaado ama yuu ogaano ha iska aamuso idan baan jirin idan la yidhi ku qaad baan jirin mar haddaanu idan la yidhi ku qaadaanu jirin ujro ma yeelanayo walayadma ninkii mustaajirkaana daabadii ma magdhabayo in talifat hadday dhimato hadday dhimatona ma magdhabayo maxaa yeelay dee isagu gacanna kuma laho waa kan ninkii lahaa shayga wata wax tacadiyana ma samaynin isaguo xadguduba ninkii lahaabaa boqol iyo laba tobanka soo saaray isagii baana hoggaanka haysta bal wuxuu leeyahay baa la ninka musta'jirkaahi inuu ninkan mujirkaa yidhaahdo tobanka iigu celi halkii aad ka soo qaaday anugu miyaan boqolun baynu ku heshiinay anugu miyaan buuri tobanka soo qaad walow acطaahu hadduu siiyo u dhiibo tawban maro liyakhiidahu si ugu tolo fakhaatahu wuxuu ugu tolay qibaan bahalkaa qamiiskaa xagga hore furan ayuu ugu tolay wa qaala wuxu uhi amartanii biqadci qibaan inaan sidaa u gooyo qibaha ayaad ii fartay faqaala wuxu uhi bal qamiisan war may anigu qamiis baan ku uhi bal adharu adhar waxa weeye tasdiiqulmaaliki biyamiinihi in dhaartiisa loogu rumaynayo walaa ujrata calayhi wax mushaqaadana laguma laha wa cala alkhayaadi kaa dawaar laha arshu naqsi nusqaanta arshigeediina waa lagu leeyahay nimankii dawaarlaha loo soo galo wuxuu yidhi nin baa mare la yimi walow acdaahu waxa uu u dhiibay masalan ninkii khayaadka ahaa tawban mare ayuu u dhiibay liyakiidaw si ugu tolo ii tol buu ihi maradaa fakhaadahu qibaa'an dabeetna bahalkaa xagga hore furan ayuu uga dhigay isagoo halkaasu dhan baa dabeetna ninkiis yidhi alaabtaadii soo qaadoo lacagtiina waa wadaayo halkii buu soo galay waarisii buu yidhi markaa qamiiskii qamiiskee buu idhi sawnay sawkaan qibaha kaaga tolay oo adiga ayaa amartani biqadci qabaan adigaa yidhi si qiba iga dhigo bahalka qiba iga tol maaligina wuxuu ninkii khayaadka ahaa ku yidhi ee tolayey war anigu waxaan ku amray qamiis inaad igu goyso oo aada qamiis iiga dhigto ee mar haddaad ka dhigi weyday dee aniga waxaa nusqaanta xoolahaygii ku timi ila adigaa baabiiye dee ayaan kaa rabaa markhaatina meeshii ma joogo ila hadduu markhaati joogo laysqabsamo maaye fal adharu tasdiiqulmaaliki biyamiinihi ninka maaliga ayaa loo rumayn oo la odhan ku dhaaro waxaa la odhan ku dhaaro inaanu u idmin inuu qibo u gooyo waxba markaa iyadoo lama baahna inuu markaa qamiis uu raaciyo idhaahdo waxa wallaahi inaanu u idmin inuu sidaa yidhaha inuu sidaa yidhaha baanu idmin inaanu sidaa odhanin buu ku dhaaranaya maxaa yidhaha asalka iidankaba hadday isku qabtaan oo kale ayay la mid tahay sidaas ayuu ku dhaaranaya oo loogu rumaynaya dabeed adhar baynu nidhi qowlka labaad wuxuu leeya maya khayaadka ayaa loogu rumayn dhaartiisa maxaa yeelay buu leeyahay dee ninkan maaligii lacag buu ku sheeganaya ninkanna asalkeeduba inay dumadiisu beri ka tahay dheeraadkan iyo waxaanu doonaya miskiinka halkaa iska fadhiya ayaa asal ah qowlkaa horena wuxuu markaa isaguna milicsanayaa war ninkani bacdamaaba uu isagu shayga sitay kii hadalkiisa iyo ujeeddadiisa lagu shaqaynayana u ahaa huwa aclamu biqasdi isaga ayaa ujeeddadiisa oge isaga ha loo dhaariyo walaa ujrata calayhi qowlka hore markaynu ku soconno ee ninkii maaligii ah usaha ku dhaarto la ujrata wax mushqaayadana maaligii laguma lahaa wax mushqaayadana laguma lahaa maxaa yeelay marka uu ninkii maaligaha dhaarto ninkan dawaarlahani shaqadan uu qabtay hayri ma'duuni bay noqonaysaa wuxuu iskala galay oo aan loo fasixin wa cala alkhayaadi arshu naqsi weliba waxa laga rabaa dee mar haddii aan sidii la yidhi u qaba aanu u qabanin damaan baa imanayo oo waa inuu nusqaanta maradaa ku timi arshigeedii iyo waxeediina bixiya oo muxuu markaa arshigaasina sidee buu noqonayaa waxay leeyihiin maradii oo fayow oo halkaa taalla sideedii ah waaraadkeedii ah iyo iyadoo qibaha loo googooyey maxaa u dhexeeyaa la odhanayaa qiimaha inteebaa udhexeeya marka aanay googoonanaysa aad tahay waxa waa boqol kun marka sidan la yidhaahdana hadda haddii la yidhaha hala iibiyo meeshaa konton iyo waxbay noqonaysaa dee waxaa la odhan kontonkaa dheeraadka un baa la odhanaya iska bixi nabadiina waa laga soo qaaday qowl labaad baa jiroole maye isagoo qamiis loo jaray iyo isagoo qibo loo jaray inta u dhaxaysa ayaa la lianno asalka qadcigu waa ma'duun mar hadduu asalka qaciga goyntani maaduun uu yahay isagoo qamiis loo dhigay iyo isagoo qibo loo dhigay waxa udhexeeya un baa la weydiinaya faslu fi infisaakhi caqdi lijaarati wlkhiyaari walkhiyaari fi lijaara halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal ijaara caqdiga ijaarada wuxuu ku fasakhmo iyo khiyaarka ijaarada loo yeesho oo ijaaradu inay cuquudda laasimu طarafeynkaa tahay baynu soo marray aadna ay u adagtay arrimaheedu markaa wuxuu sheekhu yihi laa tanfasikhu اlijaaratu kiradu kuma fasaqanto bicudrin cudurdaar wadaalika mihaal ka tacaduri waquudi xamaamin xamaamka xaabadiisii oo laba waayo wey wa safarin safar weeye wa maradi mustaajirin mid kiraystay xanuunkii weeye daabatan daaba lisafarin u kiraystay waxau sheekhu leeyahay waxaan ijaarada la yidhaahdaa ama ijaaratul cayn ha haatee ama ijaaratudimme midkay doontaba ha haatee kuma fasaqanto cudurdaar cudurdaarkaasoo aan ku sugnayn macquudu calayhiga cayntan la kala kiraystay wax aan ku imanoon ku sugnayn uma fasaqanto ee masalan dee waa cudur wax ku yimi ninkii kiraynayey ama ninkii kiraystay wax ku yimi ninkii kireeyey ama ninkii kiraystay cudurdaar ku yimi uma fasaqanto waxa keligay ku fasaqantaa waxa weeye waa shaygan caqdigu ku dhacay ee la kala kiraystay wax ku yimi ayuunbay ku fasaqantaa laa tanfasikhu lijaaratu bicudrin fii kayri اlmacquudi calayhi cudurdaarkaasoo limuajirin oo mustajirin yacni u sugnaaday kii kireeyey ama kii kiraystay masalan waa maxay cudurdaarka ku imanaya masalan ninkii kireeyey ijaaratudimmay hayday oo daabbaa la kala kiraysay ijaaratudimadana waa tan uhi daabada waa inuu nin kale raacaa oo uu hogaanka qabtaa masalan kii daabadda kireeyey baa raaci kari waayey acmaashii ijaaraday ka mid ahay markay kan musta'jirkaa wax ku yimaadaanna waa maxay waxa weeye ka tacaduri waquudi xamaamin dee xamaam buu kiraystayoo xamaamkana waa tan biyaha iyo wax loo diirdiiriyo oo de waxaa ku diiriyaba waa waaye qabowgii dabeedna cidiba waa u soo geli weyday marka